إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu warka madaxdiisii qarax ayaa ciidamada shisheeyaha lagula beegsaday degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa raashin ka qaybiyey qaybo ka mid ah gobolkaasi roobab lagu diirsaday ayaa ka da-ay gobolka shabeellaha dhexe iyadoo sidoo kale uu si rasmi ah u biyo keenay webiga shabeelle shacabka magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa aragtiyo ka bixiyey tallaabada uu cabdiweli gaas ku oggolaaday in imaaraadka carabta ay muddo soddon sannadood ah ku maamulaan dekedda magaaladaasi in ka badan toban qof ayaa lagu dilay qarax ka dhacay kiniisad ku taalla waddanka masar idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa barnaamij muuqaal ah ka diyaarisay tartan qur-aan akhris ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa si adag uga soo horgeestay xilka qaadista uu farmaajo uu ku sameynayo saraakiisha iyo agaasimayaasha wasaaradaha ee dowladda intaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoonaa u diyaargarooba warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax ayaa ciidamada shisheeyaha lagula beegsaday degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in qarax miino oo aad u culus lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa burundiga ciidamadan ayaa waxa ay doonayeen inay biyo ka dhaansadaan ceel ku yaala gudaha degmada hayeeshe ee xilli ay halkaasi u dhow yihiin ayaa mar qura qaraxaasi lala helay waxaana xog rasmi ah oo lagu kalsoon yahay ay ku warramaysaa in khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh uu soo gaaray askarta burundiga waxaana ilaa iyo hadda xaalad kacsanaan ah laga dareemayaa magaalada iyadoo in muddo ahba waddooyinku ay ahaayeen kuwo ay xirteen ciidamadaasi burundiga ee khasaaraha la gaarsiiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda ayaa ah kuwo si joogto ah u dhaca maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa raashin ka qaybiyey qaybo ka mid ah gobolkaasi warkaas waxaa inoo haya maxamed mudey axmed abu muslim guddiga gurmadka abaar ahaa ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta raashinkani ka qaybiyey deegaanka tardo ee gobolka hiiraan bartamaha soomaaliya deegaanka waxaa ka jira abaaro saameeyey dadka iyo duunyada markii jilaalku ku daba dheeraaday qaar ka mid ah dadka raashiinka la siiyey oo la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa u mahadceliyey mujaahidiinta iyaga oo u duceeyey waxay sheegeen marar hore in lacag la siiyey oo noloshooda ay ku maareeyeen aniga macalin muuminaa la yidhaha ilka yar waxaan joogaa tardaan joogaa magaalada tardaan joogaa meesha aniga haddaana lakuudiyo ilaahay mahad lehe adiga maaragta waxbaa muslimiintu ay ku bixiyaan oo lagu qaadahayaa ilaahay idankiisa annagana waxbaa lala siiyey aan ku camal sannahay oo aada iyo aada oo ilaahay idankiisa haaf buraya haafkiisa iyo ilaa neec sukora iyo caagsaliida qofkiiba la siiyey dadkii adiga maaragta dadkii loo qoondeeyey ah oo ilaahay idankiisa ilaahay u nasiibay ah marka anaguna aadaan ugu faraxsannahay alxamdulilaahi aana ku duceynay aadaanan ugu duceynay ilaahay idankiisa ilaahay ariguna allaha jadfo ilaahakiisa baahi aadaha qabnayo haddaana lakuu didin dad u asoo waxyaraay adiga abaartu ay aada u waxyeelayday abuu dadku iska ahay ilaahay idankiisa mugaana wax la garan karin ina oo adiga maaragta ninkii hadda waxhaastayna oo wixiisiiba ay ku adkaadeen uu yidhi dadkii wax lagama heli karo oo is yidhi aadaan ugu baahnayna alxamdulilaahi haddaan dalnana ilaahay idankiisa ummadda aadaan ilaahay aan ku mahadinay ummadii la siidana waa u duceynay boqolkiiba boqol aan ugu duceynay in cadowgana alla jabso ilaahay doonada iyo alla eber ka dhigo waa u duceynay ilaahay idankiisa anaga kulli waa u duceynay halkaan ka horna wax badanaa lala siiyo adiga maaragta oo waxaa laloo siiyey si kalea laloo siiyo raashiin maahayn laakiin lacag ahaana laloo siiyey aniga anigaa kala baxna aniga hadda roob kuma fadhino ciid jiilaalahaan ku fadhinaa laakiin meelo meelo roobku ka da-ay waa jiraan oo loo raacraacay anigu si hadda rabtan degannahay oo hadda maaragta beledku ku yaala iyo aageedu waa abaar magac alxamdulilaahi waxa weeye horta aniga la yidhaha magaceyga cilmi cusmaan doorkaa la yidhaha marka koowaad dadka maaragtay iska talaalaysan oo degmada tarda ku nool ayaan anugu kamid ahay alxamdulilahi walaayada islaamka ayaa maxaan ku idhahdayna saaciday dhowr mar maanta oo ugu dambayda waana la saaciday maxaad waa ka gaarto alxamdulilahi annagu wadiiqadaas ma lahayn ilaahay aa lahay dadkaa culamaa udiin ahaana ilaahay nasoo raray alxamdulilahi waana nala siiyey horena waa naloo siiyey iyadoo si kalaa oo lacaga haddaana waa badar alxamdulilahi muslimiinta kor allaha ugu qaadaan u leenahay gaalada ilaahay ha jibiyo meel kastay joogta ilaahay ha jibiyo ilaahay ha laga guursameyntana kor allaha u qaado bismillaahi meeshaas waa lagu mahadsan yahay ilaaha ku mahadsan muslimiintii wax bixisaa ku mahadsan waa u ku faraxsannahay waana u duceynay in ilaahay caawga naga jibiyo gaalada naga jibiyo inuu ummadda cariiriga ilaahay uu ka saaro wixintana ilaahay uu jannada geliyo ummadda abaara haysayn ilaahay roob siiyo saasaan ku faraxsannahay waa ku duceysanay gaara anigu waxaan u qaatay mar lacagaa laysiiyey hadda maanta waxaa laysiiyey haaf bariisa haaf bura iyo neec sokora iyo caagsaliid waa u baahannahay waxaan ahaay qof agoonleya oo agoonta ka kale cunug curimaha ii yaala marka qofan taaqtaada karin oon meel kegi karinaan ahaay waa u baahannahay warbixintii maxamed mudey iyo gobolka hiiraan haddaba waa isla gobolkaase idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa barnaamij muuqaal ah ka diyaarisay tartan qur-aan akhris ah oo ka dhacay wilaayadaasi barnaamijkan muuqaalka ah ayaa waxaa laga dheehan karaya arday badan oo laga soo kala xulay degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi kuwaas oo si wanaagsan u bartay qur-aanka kariimka ah kuna tartamaya ardayda oo ah kuwa si aada u da-yar ayaa waxa ay soo bandhigayaan habka qiimaha badan ee ay u barteen qur-aanka kariimka wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa si joogto ah loogu qabtaa tartamada iyo barnaamijyada lagu dhiirigelinayo waxbarashada siiba qur-aanka kariimka ah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
roobab mahiigaan ah oo lagu diirsaday ayaa waxa ay ka di-een gobolka shabeellaha dhexe iyada oo sidoo kale uu si rasmi ah u biyo keenay webiga shabeelle mid ka mid ah dadka ku dhaqan gobolkaasi ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan u sheegay in inta badan degmooyinku uu roobku ka da-ay iyadoo shalay ugu dambeysay ay daruurtu halkaasi ku hortay alxamdulilah annaga raxmad ilaahi waa bilaabatay marka meelo badanay ay ka da-day marka dhulkaan hadda shabeellaha dhexe aan joogaa ma garat laakiin roobka dhulkan duruuhay marka meesha la yidhaaho aadan yabaal iyo ceel dheere iyo dhulkaas ilaa lagu geeyo hiiraan ilaa dhulkan waa ka da-ay ma garat iyo ceel ceel ceel bacd iyo marka taasna haddii la kor la aado ilaa ceel baraf ilaa dhulka halisala maqadaa iyo waxaan dhulkaana dhawees ku xiran yahay roobka ilaa hadda meeshaan jaay ka baxo waxaa jira ceel ceel baraf ka baxo oo aadaya baalgala dhulka adigoo jaayga dadka maraya hadda aniga ma marin waxay noo sheegeen meelo badan oo roob ku dahay marka dhulka alxamdulilah waa la meelo badan waa la waa la gargaarsaday lawadiga waa hadda biyihiisa koo waayey si fiican u biyo keenaana jowhar waa dhaafeen biyaha ma garatay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa aragtiyo ka bixiyey tallaabada uu cabdiweli gaas ku oggolaaday in imaaraadka carabta ay muddo soddon sannadood ah ku maamulaan dekedda magaaladaasi maxamed daahir cali sow ayaa warkaasi inoo haya iyadoo dhowaan magaalada dubay ay sutaga imaaraadka carabta heshiis ay ku wada saxiixdeen maamulka puntland iyo imaaraadka carabta ayaa heshiiskaasi waxaa aragtiyo ka dhiibtay qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari heshiiska puntland imaaraadka carabta ee la gashay ayaa dhigaya in muddo soddon sano ah ay dekada magaalada boosaaso maamusho imaaraadka carabta iyaguna ay dhisaan dekada sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan maamulka puntland dadka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskan uusan kala caddayn islamarkaana wakhtiga shirkadda la siiyey ee muddada soddonka sano uu yahay mid aada u badan in badan oo ka mid a dadka ku dhaqan boosaaso ayaa aaminsan in heshiiskan dana gaar ah laga leeyahay waxaana ay carabka ku dhufteen cabdiweligaas hogaamiyaha puntland iyo rag kale oo dhaqaalo doon ah kuwaasi oo heshiis la gala imaaraadka carabta sidaa la socotaan muddada waxaa laga dhigay soddon sano in maxaa ku dhahay shirkadaas ay maamulayso sidoo kaleeto soddon sanoha dee waa dareemi karnaa muddo aad u fara badan weeye marka sidoo kaleeto allahu mustacaan waxyaalaha hataa laga dhayeysan karo wax ka mid ah in ay shirkaddu maxaan ku dhahay hataa ma cadda saamiga percentageka ay leedahay companigu iyo dowladdu weli lama lama sheegin marka waxaan waan u arkaa inuu yahay heshiiska heshiis ay dad dana gaara wata ama heshiisyo maxaan ku dhahay si gaara loo dhamaystay sida madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirada qusayso hawshaas wallaahi soddonkaa sano waa aniga rayi ahaan waa ila badan tahay soddon sano waxaa layihi dhalanteed maxay ahayd roob noqon waa ma runbaa annaga shacabka soo puntland hadaan waxaa nala yidhi inay hawshaas ay ka dhigeen hawl ayaga mataqaanaa iyagu danahooda ku fashadeen laakiin maaha mid mustaqbalka iyo waayaha puntland looga shaqeeyey waxaana aaminsanahay waa mid lagu mararhaabiyey jiritaankii dowladda puntland raxiim magacay waxaa weeye jaamac cabdiraxmaan saalax jaamac cabdiwabax waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxaan aad iyo aad rabaa inaan uga hadlo dekadda boosaaso oo soddon sano la yidhi waxaa haysanaya imaaraadka runtii waa wakhti aad u badan cabdiweligaas oo ku sugan imaaraadka carabta ayaa halkaa kula kulmay qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi waxaana uu faahfaahiyey heshiiska ay la galeen imaaraadka carabta iyo waxa ku xusan cabdiweligaas waxa uu sheegayaa in dekadda ay u baahan tahay horumarin waxaana uu sheegay in dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan dekadda ay ku wareejiyeen imaaraadka carabta marka inaysan sahal aysan noqonin heshiiskaasu dardaaranka yaga ayuu mar walba ahaa runtii way shaqeeyeen heshiis dhaxalgal ah aan isleeyahay wax badan oo faa'iidaha ayaa ugu jirta puntland iyo soomaaliyaba ayaan isleeyahay waa ka soo baxeen dekadda keligeed markii la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaaluhu keligeed stand alone project keligii taagama noqon karo dekadda waxay u baahanaysaa jidad waxay u baahanaysaa erebortooyin caawiya waxaa afka ingiriiska lagu yaqaano network externality macnaha waxaa weeye kaabayaasha dhaqaalo haddaysan iyagu iskabinin dabcan mid keligeedii faa'iido ma yeelanayso taas weeye tan markan walbaabaa nagu kalifaysa inaannu nidhaahno aan ku celcelinno inaannu ku dadaalno kaabayaasha dhaqaalo inay puntland ka hirgalaan imaaraadka carabta oo xiriir wanaagsan la leh reer galbeedka iyo yuhuudda ayaa fargelin ku haya dalka soomaaliya dhowaan waxaa lagu wareejiyey dekada berberah halkaasi oo lagu waday inay ka dhistaan saldhig military imaaraadka ayaa sidoo kale magaalada muqdisho ku tababaraya ciidamo maleeshiyaad soomaali ah waxaana ay ka qayb qaataan duulaanada isbahaysiga reer galbeedka ay ku qaadeen wadamo badan oo islaamka ka mid a dowladda federaalk oo sheegata inay tahay dowlad la aqoonsan yahay ayaana lagala tashan heshiisyadan imaaraadka carabta ay gelayaan waxaana maanta imaaraadka carabta ku wajahan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo iyadoo aan la ogeyn halkaa waxa uu u tegayo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalk ayaa si adag uga soo horgeystay xilka qaadista uu farmaajo oo ku sameynayo saraakiisha iyo agaasimayaasha wasaaradda ee dowladda farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa ayaa si xawli ah u wada xilka qaadis iyada oo taliyaal fara badan oo dhanka ciidamada ah iyo agaasimayaal wasaaradeed xilalka laga xayuubiyey waxaana weli soconaya xilka qaadistaasi qaar ka mid a xildhibaanadu waxay sheegeen in arrintan ay fashil u keeni karto dowladda farmaajo maadaama meesha laga saarayo bay yidhaahdeen dadkii shaqooyinka la socday lana keenayo dad aan waxba ogeyn xildhibaan axmed mayow cabdulle ayaa ka mid ah xildhibaanada aragtidaasi qaba adeer aniga waxa weye waxaan filaya waxa weye waxaan u leenahay horta isbedelka waaba samayn kara baa ku yidhi dawlad isbedel doon haddii tahay insaa wax u bedesha ma aha macnaha dadkan waxbay soo qabteen markaan anigu waxba aan laharin taliya hooga soomaalida markaan ka taas markaan ka fiiriyo inta waxbaa la soo qabtay dadaalka ay soo dawaareen waxaa la doonay maadaama dalkan burbur uu saamay intaas uu saamay haddii nin walba u yimaado nin walba cusub hadduu yimaado waxban bedela uu dhaho uusan fiirin waxa nabadkii qofka taa waxaan arkayna waxaa weye ii sheeg ee in qawaaniintii oo xagga oo howlihii mataqaana weyn loo waday iyo xamaro hadda waxaa loo bixiyey mataqaana nabdaynta xamar in la waday saas laguma wadayn karo waxaa la rabay in dadkan maadaama ay arag u yihiin muddo ay waxaan soo haayeen hal sana iyo bar intaas ay soo haayeen howsheed in loo daayo lagu kontaroolo oo la fiiriyo warkaasina wuxuu idinka imanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan magaalada qaahire ee caasimadda waddanka masar ah ayaa waxaa lagu warramayaa inuu ka dhacay qarax aada u xoogan oo gilgilay mid ka mid ah kiniisadaha ay halkaasi ku leeyihiin dadka kiristaanka ah qarax bambaanoha ayaa lagu guulaystay in si qarsoodi ah loo dhex dhigo kuraasta hore ee kiniisadda waxaana markii ay dad badan yimaadeen kiniisadda dhacay qaraxa oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan iyo toban ruux ayaa ku dhimatay qaraxa halka soddon kalena ay ku dhaawacmeen waxaana warbaahinta masaarida ay ishaacinayaan sawirro laga soo qaaday meydad gogo-ay islamarkaana uu qaraxu aad u burburiyey kiniisadda uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa lagu magacaabaa margiris waxaana ay ku taallaa magaalada qaahira ee caasimadda ah xilliga la weerarayna waxaa ka soconayay dabaaldegyo ay samaynayeen kiristanka kiniisadda u soo cibaadada doonta warkii aad dhegaystayaal kala socoteen warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga inta